Degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxaa ka socda qodista saddex ceel riig oo la rabo in lagu soo saaro biyo macaan oo bulshada baahi badan ay u qabaan maadaama ceelasha hadda shaqeeya ay yihiin kuwa qaraar ama dhanaan ah kuwaasoo dhibaato ay ku qabaan cabista mararka qaarkood iyo caafimaadkooda. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa soo dhaweeyey in la qodo ceel leh biyo macaan oo ay u baahan yihiin waxayna ka warameen baahida ay u qabaan ceelkaasi.
khaasatan waxay leedahay magaalada Hudur walid laba caamaum walid iska haysadeen biyaal oo burlisheynay oo walid waa baahida oo biyaalada daboolan badaan dadkana sakal gurguaamisin aan wali arfadeen walid waa biyaasay walid waa walid daboolo qorana biyaalada ku jarta oo magaalada oo hadana khaasatan magaalada Hudur wali arlaayeen biyaalada ay ku faa'iideysadeen wali eedanka ma sanaan dadkan indiri eedan waayo caawintii oo nilafadaan
ne horta isaga siyasa minimo balaka tata gaaruwa lagdhamay oo leergaas laakiin way beedan farasana ee riigan nishan yeedan farasana waana ni wani bedelaan baje waagi hore ni horta isaga isaga sabaan ka tor leergaas laakiin aad u dhimay ee leeta hoos in kala in baysi in ka tor nishan lanki ee fiik ishan
biyarada magaalada ku jirta kuwaas wada aragahay xudur waliba badan ayaa biyara awalba biyoji qareer haay haddana aragahay boydoogiyo gaara dameeradii dhammaantay la karay maxaafadooda magaaladii dhammaantay la qoranay biyara zaa'id an jarta waa wal xaqiiqo ee gaarigii oo hiraabtay darsuta biyo dalba toobaya ee galabtay mise hamiinkii fuursadii lakiinsheenahay marka biyaraas ka horta jarta talabaad waliba iftifaalla aha oo eedan lagu qodahayo ee riigada hadda la qodahay sheegahay magaalada lagu qodahay waa wal iftifaalle oo rajad badan hadda geliyahayo dadka kanoo reer xudur waliba waa waxyaabayo hadda ka taamahayano waana niidiyo eedan isaqaransan waliba eeladaas intii biilo ku hel waana biyo weliba macaan intii lagu hel
ceelkaani ayaa baahi badan waxaa u qaba bulshada ku nool degmada xudur ee gobolka bakool oo markii hore cabi jiray biyo qaraar ah islamarkaana qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ay ka fulinayaan degmada xudur ceel leh biyo macaan